qabna waxaan la yaabanahay weeye madaxweynaha jubbaland waa la kulannay ninka korneylka oo meesha ku xiran inaysan dembi qabin sidaan aragtada nabanyaan u sheegnay wuxuu naga ballanqaaday inuu daayin hayo arrintana dhamaynaya arrimaha iyagana astexgelinayuu noo sheegay ballankaasaan kaga soo tagnay nasiib wanaag madaxweynihii wuxuuna soo ogeysiyay iyadoon la arkin buu iska duulay maadaama madaxweynaha hadda ka hore la kulunay ballanna naga qaaday ballanka iyagina duurka ku tuuray aad baan uga xunahay arrinta iyada korneyl diyaad nin dambiile ma aha nin wadani weeye dalka uu dhashay wax hadeer dhibaato e ama dembi afdale oo lagu cadaynayana ma jiraanin nasiib darre wey aad baan uga xunnahay aad baan uga xunnahay arrintaas haddii aan nahay odayaalka dhaqanka gobolka gedo amaba degmada luuqon joogna arrintaas aad baan uga xunnahay in ninkaasu furnamadiisii loo soo celiyo shaqada ummadda u hayna u shaqeeya sidaasaan raalli ka nahay arrintaas hadday jirta nasiib darre aada u xun weya waxaan raalli ka nahayna ma aha wax la yeeli karana ma aha dalku u dhashay dalkuu ninka u dhashay dalkiisa ninka waa loo soo musaafuriyaa lagama musaafuriya wax suuragalna maaha wax la yeeli karana maaha dee haddii xoog iyo ama sharci la-aan lagu musaafurinayo waa meesheeda laakin wax la yeeli kara maaha adeerada ka hore baataan ugu tagnay wasiirka amniga arrinta diyaad wuxuu noo sheegay waa isdhaafiyey mas-uuliyiinta jubbaland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in arrintiisa gaadhsiiyey nasiib wanaag ayagaad kala hadlaysaan buu yiri anigada waktiga xaayirkii ma joogo sidaasaan yidhi inkastoon aada isugu taxluujino nagu taxjirin sii daa ninkan xornimadiisina hala sii shaqadiisina ha qabta sidaasaan annaga ku niri dee ninkaas ugu isdaafiyey madaxweynihii markii horeeto waa gaarsiiyinin annaga waa la kulunay madaxweyne ayaa nasiib wanaag aada iyo aada waxaan kaga xunnahay nagu sameeyey xurmad baa laisku leeyahay odayaashii jubbaland baan ahayn ama waa ku magaco lahay baan ahayn maadaama aan madaxweynaha ugu tagnay inuu ninkaas sii daaya xurnimadiisi siiyo shaqadiisiina qabta aan ugu tagnay naguna yiri waan taxgelinayaa arrimihiisa arrimihiina aad wadataan waana dhamaynayaa waxaas naga soo wargeliya iyadoon la arkin buu naga tegay ninkan waa la musaafurinayaa laleeyahayna nasiib wanaag hadduu asaga wax ka og yahayna waa nasiib darre aada u xun weeya waxaan annaga raalli ka ahay hadduu wasiirka amniga yirina waa sidaas oo kalo ninka dalkiisa waa loo soo musaafuriya lagama musaafuriya dalkuu ku dhashay buu joogaa diyaad wax la maqli kara iyo wax la yeeli karana maaha waxaan ka awanayna ka awaraynaa naga qabani maayo waa wax yaab leh waa wax yaab leh ninka bini aadanka xiriirka yaa laga wada hadlaa toban jeer baan waay ma iga qabanaya dee kolley waa ugu talagelin weya madaxweynaha jubbaland dhibaatadaa waa ugu talagelin hadda ka hore waa la sameynay ninkaas waa la daynayaa taladeedaan isku ogay isaga afkiisa ugu yiri waa la wanjalay ninkaas nin wanjal wey wanjalka ma isla garanayna horta wanjal miyaadkawada wanjalka macnaha waa masabid waa la masabiday masabidna wax raalli laga yahay maaha ninka bini aadamka wax hadbaa meel yaa dhibaato loogu geystaa de arrintaasna ninkaas waa la daynayaa taladotan isku ogeen de nasiib wanaag ma usan dhalin isagana ma imaanin madaxweynihii jubbalandna hadda ka horan kala hadlo asagana de waa ninka aan hadeerba ka awanay hawshada ka muujinay annaga horta axmedow odayaal dhaqan baan nahay xumaanta aad baan u necab nahay oo xagga dadka jecelna waa nahay ninka markuu ugaas yahay in ugaas umadeed ummadda oo dhan buu ugaas ku yahay madaxweynaha hadduu sidaasna yeeli dhibaatadaas asagay qusaysaa dalka asaga madaxweyne ke dee ballankuus asagaa la galay ummadda la galay hadduu kaga baxay asagay qusaysaa dee dadka bini aadankana waa isku xiran oo dad isku xiran weya annagase waxaan samaynayna kulley waa la arki doonaa hadduu ilaahay yidhaahda